ha su-aashu waxay ku saabsan tahay gabadha uurka leh iyo gabadha nuujinaysaa hadday ilmahooda u baqaan maxaa lagu yeelanaya gabadha uurka leh iyo gabadha nuujinaysaa haddii naftooda iyo ilmahooda midnaba aynay u baqin oo ay soomi karaan waajib wax ku ah inay soomaan ayaa waajib ku ah oo mid kastoo uur leh cudurdaar ma haysato mid kastoo wax nuujinaysaana cudurdaar ma haysato marka xaalka ay awoodi karaan oo naftoodiiyo ilmaha midnaba aynay u baqin ilaaba ilaa waa inay soomaan soonkii ramadaan xaalka naftooda ay u baqaan ama ilmaha u baqaan ama ilmahoodiiyo naftoodaba ay u baqaan labadoo isla jira baqashadaa xukunku ku xidhnaanayaana wuxuu noqonayaa waa mid danni haalibi ku dhisan yahay danni haaliba waa inuu yahay baqashadaasi waa inay tahay waa inay xoog badantah waa in loo badinayaa inay dhibi imanayso haalibu danni waa inuu saa yahay laakiin mujarad اlkhawf oo aan haalibu danni male haaliba ku dhisnayn xukunku ka dhalan maayo ee wax kastaoo markaa khawf lagu sheego shareecada oo xukum lagu xidhaayo khawfkaasi waa mid ghalabatu danni male haalibi waa miduu markaa ku dhisan weeye oo khawfkaasi haalib yahay oo leeyahay badiba saasay u dhacaysaa marka haddii danni haaliba cabsi ku dhisan ay nafteeda u baqdo gabadhaa uurka lahayd ama ilmaha nuujinaysaa ama ilmahaba ay u baqdo ama nafteediyo ilmaha labadaba u baqdo waajib waxa ku ah inay afurto ramadaantii baa waajib ku ah oo nafteeda inay dishaa uma bannaana ilmahan inay dishaana uma bannaana ee waajib waxa ku ah inay afurtaa waajib ku ah allah wuxuu yidhi walaa taqtuluu awlaadakum ha dilina ubadkiina wuxuu kaloo allah yidhi qad khasira aladiina qataluu أwlaadahum safahan bigayri cilmin waxaramuu maa razaqahum اllah yani allah wuxuu inoo sheegay yani way khasaareen kuwa ubadkooda laynaya oo xaq darro ku dilaya marka inay afurtaa waajib bay ku tahay garanna inay afurtee ha dhow maxaa ku waajibaya culamadu aad bay masaladaa isugu khilaafeen oo khilaaf fara badan baa ku jiraan culamada qaarkood waxay yidhahaan qallo keliyaa saaran culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxa saaran fidye keliyaa saaran oo wayna miskiin quudisaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen hadday nafteeda u baqdo ama nafteediyo ilmaha labadaba u wada baqdo ama nafteeda u baqdo qallo keliyaa saaran laakiin hadday ilmahoo qura u baqdo waa inay labadaba isku dartaa qallaha iyo fidyada labadaba israacisaa tafsiilka caynkaasina waa sida shaaficiyada iyo xanaabiladu ay mareen marka jamaahiirta culammadu waxay leeyihin ilaaba ilaa waa in qallo lala yimaadaa mar qallihii wax lagu daraayo iyo mar aan qallihii waxba lagu daraynba ama qaar wax ku daraya xaalaadka qaarkood iyo qaar aan wax ku daraynba culamada qaarkood oo kala farqinaya waa jiraan yani xaamilka iyo murdica calaa kulli xaal aqwaal badan baa ku sugan xagga culammadu siday u badan yihiin marka laga eego waa inuu qalle ilaaba ilaa saaran yahay ama fidya ha raacdo xaaladaha qaarkood ama yayna raacinbe jamaahiirtu saasay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen miskiin inay quudiso inay saaran tahay keliya wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waana sida cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu cumar oo culammadii saxaabada ka mido ay fatwoodeen kana caanbaxday weliba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen cid saxaabada ka midoo ra'yigaa ku khilaaftay cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu cabbaas lama hayo marka waxay noqonaysaa tan noocaas oo kale ah yacni ijmaac sukuuti ay culamada qaarkood ka cabiraan yani waa in la raacaa waa sabiilu muminiinkii ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم cumuumaadka itibaaca saxaabada in la raaco sheegaysaa ayaa laga daliishanayaa masaa-isha ra'yi keliya saxaabada qaar laga hayo oo ra'yigaa wax khilaafay aan la haynin saas aawadeed cabdullaahi bnu cabbaas tafsiirka aayaddu ku fasiray وعlى الذiina يuطiiquunahu fidyaة طacmu miskiin hadalka kale uu yihi aayaddu waa mansuuko iyo hadalka uu yihi mansuukho ma aha oo waxaa looga jeedaa odaygii weynaaday ee gaboobay ee aan soomi karayn iyo islaantii weynayd ee aan soomi karayn iyo gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii wax nuujinaysay ee iyaguna aan soomi karayn oo sidaa ku fasiray oo mansuukho ma aha uu yidhi waxaa lagu xambaarayaa xukunkeeda lama wada rafcin baa loo jeedaa oo mafhuumkii aayaddu baaqi buu yahay walow manduuqeedii haba la nasakhabe ilaa manduuqeedu waxay ku soo degtay ciddii awoodi karaysay soomka xaaladdii horay ahayd inay u bannaanayd soomkii iyagoo awoodi karaya inay fidyo bixiyaan baa waagii hore u bannaanaa oo ay iska afuraan laakiin markii dambe xukunkaa waa la nasakhay faman shahida minkum الshahra falyasumhu ayaa lagu nasakhay sidii xadiidkii salamat bnu akwacba sheegaayo markaa saas aawadeed aayaddii waa la nasakhay iyo haddana waa la daliishanayaayoo saasaa lagu xambaarayaa bacdi baa waxay yidhaahdeen ibnu cabaas waa tanaaqudo hadalkiisaa iska hor yimi oo isdereeyey laakiin labadiisa hadal waa la isla fahmine oo cidda sidaa odhanaysa waynay isla fahmine isma isma darayeynayaan oo iskama hor imanayaan ee laba xaaladood oo kala duwan baa lagu kala xambaarayaayo cidda kari karaysay inay soonkii iska dayso dabeedna markaa ay afurto fidyo bixiso taa waa la nasakhay waa la rafciyey ama waa la suuliyey mafhuumkii yacni ahaa ciddaan kari karayn in fidyad yaga baaqi u tahayna oo calaa sabiili awlaa aayaddu ay kugu tusinaysayna waxay noqonaysaa inay iyadu baaqi tahay ayay markaa noqonaysa markaa saas aawoodee xagga daliil ahaan waxaa qawisan yacni gabadha uurka leh iyo gabadha ilmaha nuujinaysa markay u baqaan naftooda amaba ilmaha ay u baqaan oo sababtaa ay ka soomi kari waayeen inay afuraan baa waajib ku ah waxaanay hadhow bixinayaan fidyay bixinayaan oo miskiin bay quudinayaan maalin kastaba sidaas yadaa bay noqonaysa sidaa cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi umar ibnu cumar ay fatwoodeen saas yadaa bay noqonaysa hadduu laakiin ruuxu ku xasili waayo oo niyaddiisii ku degi weydo afur oo hadhowna fidyo keliya bixi sidaa hadduu ka degi waayo qallaha keliya ha ku kaaftoomo ee labadaba in lagu waajibiyo oo la saaraa daliil ma leh daliil ma leh waxaa aada u qariiba fuqahada qaarkood inay yidhaahdeen fidyo waxaanu ku saaray gabadhan uurka leh iyo gabadhan wax nuujinaysa ilmaha markay u baqaan oo naftooda aynay u baqin fidyada waxaanu ku saarray hadalka cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu cabbaas qallahana way ka aamuseenoo may sheegin dabeed adilo kaleaanu u doonanay adilada kalean u doonanay waxay tahay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra marka warka fuqahada qaarkood sidaa kutubaha qaar ku qoreen ay yidhahdeen cabdullahi ibnu cabbaas baa ka aamusay qadaha oo ma sheegin qalle ma lagu leeyahay mise laguma lahaa sax ma aha waxaana noqonaysaa asarka ku soo arooray inuu ka qarsoomay ee cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar waxay tasriixinayaan oo caddaynayaan calayki alfidyatu walaysa calayki alqadaa fidyaa ku saarana qalle kuma saara anti bimanzilati aladiina laa yutiiquun calayki alfidyatu walaysa calayki alqada weliba aasaarta sidaa kaga soo aroortay asaaniid saxiixay ku soo aroortay oo ay ku timi irwaaculkhaliilka iyo kutubta kale ee takhaariijtuba way caddaynayaan sanadada aasaarta ku soo arooree daaruqudni soo wariyey ee sidaa sheegaya inay tahay asaaniid saxiixa inay tahay oo labada saxaabiba ay ka sugan tahay marka qadaagii kamaya aamusine qadaagii way nafyeenoo waxay yidhahaan qalla kuma saara ee fidyo keliya ku saaran wallahu aclam